waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahim daanduley iyo caashe ibraahim aadan ayaa diyaar inoola
waa hagaag waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha dhambaalkan ku bilaabay ibraahino toddobaadkan isagaa usoo hormaray tahaniyad waa la yidhi dhalasho waxaa diraya maxamed abuukar ma'da yaxye cali faarax cabdifataax daahir jeyte mustafa maxamed axmed wuxuu ku magac dheeryahay war caddeeye maxamed nuur maxamed shariifka bahja axmed sangaab yaasiin maxamuud yabarow iyo ibraahim maxamed aadan iyo dhammaan bahda reer v o a baa la yidhi waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan aabe maxamed cabdulaahi cabdi sabaax iyo hooyo maymuun abshir cabdi oy gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yakshiid taariikhdu markay ahayd lix iyo labaatankii bishii nofembar ee sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun toddoba iyo tobanka ilaahay khayrkiisa inoo rebe waxaana loogu magacdaray baa la yidhi eedadeed bahja axmed sangaab waxaan leenaha bay idhaahdeen soo barbaaroo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba wax u tarta aamiin aamin dhambaalkan caasho waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer sheekh muuse iyo reer macalin siraad hooyo hodan cawil cabdi iyo waxay idhahdeen hooyo shukri cabdulaahi dool iyo fartuun cabdikariin sheekh muuse iyo sugra cabdikariim sheekh muuse iyo najme cabdikariin sheekh muuse ayaan cali yare iyo waxay idhahdeen xasan sugaal sheekh muuse iyo axmed yuusuf sheekh muuse iyo cibaado yuusuf sheekh muuse iyo shukri warsame nimco qudaro iyo khatre sheekh daahir iyo seegeeda xuseen yuusuf cadde iyo caruurtooda iyo dhammaanba reer cabdikariin sheekh muuse waxa ay kala joogaana soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad u diraan maxamed cabdikariin sheekh muuse iyo nimco macalin siraad oo ku aqalgala bay yidhaahdeen gaarisa afar iyo tobankii bishan waxaanay leeyihiin ducada waa caashucuud iyo daandurey caashaye aqalgalkaasi maxaa ugu ducaynaysaa waxaan ilaahay uga baryaynaa ibraahimow inuu ka dhigo midkii waara ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano dhinacii heesaha bal haddaad noo bilowda ibraahimow heese xula waan arkaa inaad soo baxda toddobaadkan heesta ugu horreysa baad loosoo qabatay may dhinacaagaan u daaya tani inuu caasha qujeel yahay haye jirab iyo kadeed yahay jahanamo la shida iyo laga joogi karinoo aye ka jawaabay aniguye maxaa ka tiri waxaa ka jawaabaya cabdisalaad berdel cas
عاشق جيل يهي يسعي وحنون يهي منو عاشق جيل يهي يسعي وحنون يهي سابنكو جلالاني وحكا صورة جيل منو عاشق جيل يهي يسعي وحنون يهي منو عاشق جيل يهي يسعي وحنون يهي سابنكو جلالاني وحكا صورة جيل كجواب يعني وي وحلو بجدا كجواب يعني وي وحلو بجدا مصر الفتيش با محرر للجوق با مصر الفتيش با محرر للجوق با مجوهر للعدو عندها جميله محلوبة جينا مصرير تجيبا مهرر للجوبا مصرير تجيبا مهرر للجوبا مجوهرة لحزون تجيبا محلوبة جينا عاشق الدنيا شبان عيني أركية إنه عاشق الدنيا شبان عيني أركية كم تلاه وجيلو لقى جري كرية إنه عاشق الدنيا شبان عيني أركية إنه عاشق الدنيا شبان عيني أركية كم تلاه وجيدو لقى جري كريمي كجواب يعني وي وحلو بجدا كجواب يعني وي وحلو بجدا مشمدانا خوف أجبلو والموبا مجندانا هو أجمل وموضح مشركه دايوت رحمتي جلنا محلو
codka fanaanka cabdi salaad beer dilaacsho intaas haddaanu ku dhaafno dhinacii dhambaalada mar kale haddaan anba qaadnana dhambaal tahaniyad dhalasho ah ayaan markana gacanta ku hayaa waxaana halkan ka diraya adeer ibraahim haafow xaaji iyo adeer aadan haafow xaaji iyo adeer cabdi haafow xaaji adeer maxamed haafow xaaji adeer macalin xasan haafow xaaji eedda muslimo haafow xaaji iyo awowe sheekh mukhtaar xaaji iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa dhammaan reer mustaf xaaji dhammaan reer cabdiwaaxid xaaji macalin cabdulqaadir xaaji awow ibraahim cabdiraxmaan maxamed abti cali yuusuf mataani iyo abti mahad ibraahim cabdiraxmaan iyo dhammaan waa abtiyaal kale ku jira abti xasan waa ku jira abti shacib uu ku jira abti muumin waa ku jira iyo sidoo kale habaryar xaawa ibraahim cabdiraxmaan dhammaantood waa ilmo ibraahim cabdiraxmaan habaryaar kalsoon baa la yidhi ibraahim cabdiraxmaan iyo abti maxamed isaaq goldhow iyo abti xuseen shariif maxamed dhammaan dadkan oo kala jooga meelo kala duwan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxay tahanee dhalasho u dirayaan lamaanaha kale ah baa la yidhi aabe isaaq haafow xaaji iyo marwadiisa shukri ibraahim cabdiraxmaan oo uu lagu dhashay magaala madaxda puntland ee garow baa la yidhi taariikhdu markay ahayd lixdii bishan disembar ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdisamed isxaaq haafow xaaji maxamed ducada waa dhankiina baa layidhi waa taa wiilkaasi waaba loo soo abtiriyey magaciisii waxaa la gaarsiiyey ilaa meel ilaahay ogyahay maxaa ku ducinaysaa ibrahim waxaan leenahay allah ka dhigo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca waa hagaaga caashoo dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray luul maxamed diriye iyo waxa ay yidhaahdeen aabe maxamed aadan feyte iyo xaliimo aadan feyte iyo seegeeda oo ku nool maraykanka iyo caruurtooda iyo khadre aadan feyte iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo cabdirasaaq aadan feyte iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cali aadan feyte iyo deeqa aadan feyte iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo waxa ay yidhaahdeen fartuun aadan feyte seegeeda iyo caruurtooda iyo istaahil aadan feyte iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo dhecis aadan feyte iyo farxaan aadan feyte iyo foos aadan feyte waxa ay yidhaahdeen dhammaan reer aadan feyte oo ku kala nool dunida dacaladeeda gaar ahaan yurub maraykanka hargeysa muqdisho iyo guruceel waxaanay jecel yihiin inay halkan taaniid ka gaarsiiyaan caashe cabdi maxamed iyo saadiq maxamed aadan feyte oo ku magac dheer sunni oo ku aqalgalay muqdisho waxaana ay leeyihiin reynreyn waxaanay leeyihiin aqalgalkiina waxaanay bidig kaga baryaynaa inaad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo eebbana oo idin kala siiyo ubad qaar qaba aamiin waa tahay xaggii heesaha caashe markan dhankaaga ayaan usoo riixaya ibraahim horta heesaha inaad dhinacayga usoo riixriixda jeclida mar haddaan tii hore cayaaray haddaba ma iska wadaynaa dooqaagi in la ogaado rugagelinta sheekada run iyo been midkay taha aan kala raadinaya amba guurka waan rabay yaa
waxbaan kala hubsanaya waa dhakalaamiya ee guurka marna ma diideen
haye bal heestaas ibraahim balcar garo xaliimo muuse milaanan u malaynaa aad iyo aad aad iyo aad waad asiibtay codkeeda aan ku dhegaysano magacana magaca dhinacagan ibraahim hudaaye haye xaliimo muusaan ku sugayna inkastaan ribadayan ruul isbarashadeni waran laba ridaala u soo warramiya caashaqa inkastaan ribadayan ruul isbarashadeni waran laba ridaala u soo warramiya caashaqa Thank you. يكسب jiilaarin diibsaday rabmashada abaaraha ashkin riiray mooye laba rable joogsaday ha inkastoonin reer caadi inkastoonin reer caadi luxus arrabasho badan yahay waxaa ruqada weyda rugta loogu dhaanshaa ee marka rahan ku dhirta erdimaydada ku tirinin ee hobay hobey ku tirinin ee marka rahan ku dhirta erdimaydada ku tirinin ee hobay hobey ku tirinin Thank
waa tahay intaas aan kaga gudbaynaa codkii xalay muuse milaano dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo xabiibo axmed muumin iyo dhammaan reer axmed muumin iyo adeer xasan xaashi xaayow jilba weyne iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo waxay yidhaahdeen eedo shamso xaashi xaayow saygeeda iyo carruurtooda iyo adeer axmed xaashi xaayow faroole xaaskiisa iyo carruurtooda xabiibo cabdi xaashi saygeeda iyo carruurtooda iyo waxay yidhahdeen cabdul cabdi xaashi xaaskiisa iyo gabadhooda iyo sacdiye cabdi xaashi iyo carruurteeda iyo xasan nuur cabdi xaashi cumar cabdi xaashi faadumo cabdi xaashi saygeeda iyo carruurtooda iyo hodan cabdi xaashi xaayow cabdi xaashi xaayow iyo eedooyin farxiyo axmed sheekh xasan saygeeda iyo carruurtooda iyo dhaah maxamed saygeeda iyo carruurtooda iyo awowe cabdulaahi axmed raage iyo ayeeye madiino iyo carruurteeda dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya maraykanka kenya iyo sweden waxayna jecel yihiin inay tahniyad ay hawada u marayaan aabe cabdi xaashi xaayow iyo hooyo wiilo cabdulaahi oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen dhuusamareeb waa tahay waxaan leeyahay wiilkaasi ha noqdo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca iyo waalidkiiba heestina dhinacaagaan mar kale u soo riixi haddana saas miya intaba isku darso mar baad jamaal qurux lahayd ku jeclaa qalbigu soo jiidan jiray jaahaaga wacan iyo soo joogsigaade haddana waan kaa jeesto niyadda waan kaa jaray jacaylkuuma qabo hooy ha ijaman caashaqa la jalbaba keliga oo maxaa saa laisugu galaya ibraahino jawi kalan gale xusulaha baan maqli jire maxaa saa laisugu galaya waa codkii macaanaa eh fanaanada xaawakiil
Mar baad jabal uun
tahay codkii xaawo kiin iyo heestii jawi ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada casho asalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan bahda v o a khaasatan baa la yidhi bahda daadihisa barnaamijka hambalyada iyo salaamaha marka xiga baa la yidhi magacaygu wuxuu yidhi waa axmed cabdi shire oo jooga puntland gaar ahaan magaalada ufayn ee gobolka bari halkan waxaan salaan iyo hambalyo aroos aan uga marinayaa buu yidhi saaxiibkaygu qaaliya waxa uu yidhi waa mudane maxamuud sheekh cabdiraxiin sheekh maxamed rabiicudiin iyo marwadiisa qaaligaa buu yidhi farxiyo cabdi waa farxiyo cabdilaahi maxamed oo arooskoodu ka dhacay buu yidhi shan iyo tobankii bishan disembar ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban magaalada widwid ee gobolka cayn ducaduna waa xaggeena marka nin saaxiib baa soo qoray saaxiibkii qaaliya oo aqalgala buu ibraahim oo tahniyadan u diraya marka wuxuu leeyahay ducadana waa xaggeena arooskiina aamiin ayaan idin leenahay ee banaheedi kala siiyo ubad khayr qabaan waa hagaaga heesta kale caasha in dhegaystayaasheenna u soo qabanayno murugada kalgacal kumatansan caashaqa aniga imaratee habeenkii jiif miyaan rabay adiguna macaanu kume waan kuu mabsuuda kume
hay hay hay toddobaadkan ibraahim oo heestahan waad soo miirtay si kaloo ma garatide malaha waxaad soo saartay miiraad soo saartay intii shaandhada ku soo hartay baad soo qaaday war lamaan wadaynaa yaa ku luuqeeya waa hees isku dhacaysa sidaan u jeedo codkii macaanaa ee raaxmuhuuno
Thank you.
waa tahay caasha dhambaalka wuxuu nagu soo gaaray habaryar caasho shiine iyo ayaan jaamac xaaji siciid ee dusalaado nuur guutaale ee durfaadumo nuur guutaale abti jaamac xaaji siciid habaryar safiye xaaji siciid iyo abti cabdulaahi xaaji siciid adeer cabdiqaadir rafle gurxan iyo adeer siciid rafle gurxan iyo eeduqaali rafle gurxan iyo cabdikaafi yuusuf aadan waa wariyaheena v o a ohio jamaad cabdi diiriye robert german iyo warsame baashi jaamac dhammaan waxa ay yidhaahdeen shaqaalaha iyo maamulka hope early education center ee ohio waxayna jecel yihiin dhammaantood inay halkan taaniyad uga diraan marwo xaaji siciid iyo saygeeda saacid rafle gurxan oo wiil ugu dhashay colombus ohio waxaana wiilkaas loo bixiyey shuceyb saacid rafle waxay leeyihiin ducada idinka la waaye waxaan leenahay shuceyb saciid rafle allaha kaa dhigi kiisoo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfaco waxtara anigana aaminayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya dhinaceega ibrahin oo toddobaadkan waxa uu ka yimid tahniyad dhalashaba layidhi waxaa diraya dadka kale ah cabdulaahi abuukar axmed iyo cabdiraxmaan siciid dhoore injineer cabdulaahi xaashi salaad iyo idris axmed maxamed iyo daa'uud sheekh cabaas iyo maxamed axmed jimcaale iyo maxamuud jimcaale gandi waa la yidhi iyo sidoo kale mustafa cabdulaahi xuseen iyo cabdikariim xuseen cali iyo maxamed sheekh xuseen tarabi iyo dhammaan ardayda kuliyadda injineerinka baa layidhi ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan aabe fawzi cartan cabdi iyo hooyo iqro cabdi dacar oo wiilugu dhashay magaalada beledweyne waxaan loo bixiyey baa la yidhi cabdulaahi fawsi cartan noqo bay leeyihiin kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca anigana amiin ayaan ugu daraya dhambaalka gacanteeda ugu dambeeyaana caasho wuxuu naga soo gaaray xuseen cali diirow iyo nuur cali diirow iyo cusmaan cali diirow cabdi cali diirow hooyo xabiibo cali waasuge iyo hooyo sacdiye diirow iyo cabdiyo diirow hooyo xabiibo diirow iyo khadiijo cali diirow hooyo shariifo diirow hooyo muumino diirow iyo hooyo dahabo diirow malyuun cali diirow iyo nasteexa cali diirow iyo muna cali diirow iyo carabo cali diirow iyo aamine cali diirow abti cusmaan cali waa sugeye abti faalax cali waa sugeye adeer nuur diirow afrax iyo waxay dhahdeen adeer axmed diirow iyo adeer muuse diirow adeer cabdi diirow adeer maxamed diirow iyo abti cabdulla cali waasuge dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda gaar ahaana gobolka hiiraan magaalada beledweyne buuro burte moqokori maxaas iyo muuse geel waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad u diraan jaamac cali deerow iyo marwadiisa faadumo colow sabriye oo wiil ugu dhashay muqdisho waxaana wiilkaas loo bixiyey cali jaamac cali diirow waxaana ay leeyihiin ducdu waa caashucuud haye caasha waa tahay wiilkaas waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana xutara dhambaal hadda soo dhacay ibrahim haddaan ka gaarsiiyo maadaama aan kii ugu dambeeyaan goor dhoweed akhriyo mid kalaa soo dhacay aan raaciyo tahniyadan waxaa diraya baa layidhi dadka kale ah aabe xaaji maxamed ibraahim saleebaan iyo hooyo aasiyo sheekh maxamed yarow hooyo xaawo maxamed ciise hooyo dahabo cali bareeho iyo siraad geesa weyne iyo xamdi cabdi dirshe caanood cabdi dirshe iyo faysal cabdi dirshe iyo xamse cabdi dirshe iyo ifraax cabdi dirshe iyo ugu dambayntii shukri cabdi dirshe dhammaan asxaabtaasi waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan bashiir jiidaal barrow iyo marwadiisa muniiro maxamed ibraahim salebaan oo khamiistii ay taariikhdana ku beegnay toddobada bisha disembar ee sanadkan laba kun toddoba iyo tobanka wiil ugu dhashay dalka holland wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi mudasar bashiir jiidaal barrow waxay leeyihiin noqo kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin heestana bal noo raaya casho waxaan soo qabanayaa hees aad u macaan ibrahin oo maqaaci baan idhaahdaa maqaraami baan dhahaa kulley waa hees isku dhacaysa oo qaraamiya waayo waayo qaaci ninba sida u yaqaano markuu u dhagaysto magacuu u yaqaano ha u qaato fanaanada farxiifiska ayaa ku luuqeynaysa waana hees qaraame waxbaada oo intaan kasoo qaban karo waa heestu aad bay luqluuqyo badan bay ka baxaysaa ibraahim lama dabageli karo waayo waayo iyo jalaaliyo baa nala aadeen hees qof kasta usoo bareeri kara maaha codka macaan farxiifiska ayaan kusoo gabagabeynayna iyo heestaasi qaraamiga ah barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha intaan mar kale barnaamij midkan oo kale a ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa heestaasi qaraamiga ah annagoo kale ah caashi ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan dandurey وحبايا